wasaaradda deegaanka iyo dhaqaalaha buluuga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay si faahfaahsan usoo bandhigtay qorshayaasheeda wax looga qabanayo kalluumaysatada sharci darrada ahi ee kusoo badanaya xeebaha gobolka kalluumaysiga sharci darrada ahi ayaa muddooyinka u dambeeya noqday dhibaato weyn oo saameyn ku yeelatay kalluumaysatada jubbaland taasoo hoos u dhigtay wax soo saarka kalluunka agaasimaha waaxda ilaalinta kheyraadka badda ee wasaaradda deegaanka iyo dhaqaalaha buluuga jubbaland axmed cumar ayaa wuxuu idaacaddu waamuga warbixiyey ka wasaarad ahaan waxay ka qabteen kalluumaysiga sharci darradaahi ee kusoo badanaya xeebaha gobolka kalluumaysiga sharci darradaa si loo joojiyo dowladdu dadaallo badan ayay u gashay waxaa jirta boolasiyo iyo istaraatiijiyadood ay dejisay si loo xakameeyo arrintaa iyada ah waxyaalaha ka mid a waxaa ka mid a waxa la yidhahda fishary low in la aas-aasay fishary lowgaas oo ay ku cad yihiin wax kasta oo ma garanaysa la qabanayo oo la xidhiidha een kalluumaysatada sida kalluumaysatada waxyaala la mamnuucay baa jira sida qubada oo kale waa la mamnuucay aargoosatada ta yaryar iyo ta ukunta sido oo kale iyadana waa la mamnuucay waxaa ka mid oo kale libax badeedka oo kale waxyaalaha marka fiishirlogu wuxuu soo koobaya wuxuu soo koobayaa waxyaalahaas iisheeg la mamnuucay iyo waxa loo fasaxay ayuu soo koobaya marka fiishirlowgaas waa dowladdu way way aasaastay sidoo kale waxaa la waxaa dowladdu ay qabatay in ay diiwaangeliso iskaashatooyinka kalluumaysiga doomiyahooda in la diiwaangeliyo iyaga muxuu aha shakhsiyaadka aqoonsiyo loo sameeyo taasina waxay iyaduna meesha ka saaraysaa maadaama oo kalluumaysatadii qofkii kalluumaysatada ahaa iyo doontiisii wixii dhannayd la diiwaangeliyey inay dhexda ka soo galaan kalluumaysato kale oo sharci darra ah taana iyadana dadaalada ay dowladdu samaysay ayaa ka mid ah waxaa loo aasaasay waaxda iskaashatooyinka la yidhaahdo waaxda iskaashatooyinka waxay la socotaa oo ay u xil saaran tahay waa muxuu ahaa kalluumaysatadaas sidii ay si sharciyana ugu ganacsan lahaayeen iyagana wixii sharci darra ah looga qaban lahaa marka waxaan dhan waxaa loo dejiyey in muxuu ahaa iyaga kalluunka sidii macnaha habsame isticmaalkooda loo loo kordhin lahaa marka waxaa ka baxsan dadka la diiwaangeliyey waxaa weeye shaatiyada la siiyey aqoonsiyada loo sameeyey wixii ka baxsan waxay noqonayaan waa sharci darro waayo lama garan karo qalabka ay isticmaalayaan baan la garan karin waxaan la ogaan karin inay inay inay kalluunka noocyadii la mamnuucay inay qabanayaan baan la garan karin marka saasay noqonaysaa